abubakar waad mahadsan tahay aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku iclaamiyey in dowladda ka jirta dalka suudaan iyo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin ay wada gaareen heshiis toos ah oo ku biiraya heshiisyadii dhowaan ee dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn ay la gaareen maamulka yuhuudda taasi oo u muuqanaysa in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii raacayaan kolonyadaas ee dowlado hor leh sida lagu sheegay ee bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka ee xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka suudaan iyo taliska militariga ee waddankaas iyo dhinaca kale maamulka yuhuudda ayaa ku heshiiyey in labada dhinac ay yeeshaan xiriir toos ah oo dhinaca dhaqaalaha ah kaasi oo meesha ka saaraya sida bayaanka lagu sheegay colaaddii iyo xiriir la-aantii ee ka dhexaysay maamulka yuhuudda iyo dalka suudaan wadahadalla socday in muddo ah oo ay yeesheen cabdalla xamduuk ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudaan cabdilfataax al burhaan madaxa ee taliska militariga ee gacanta ku haya talada suudaan donald trump madaxweynaha maraykanka iyo benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa horseeday sida lagu sheegay bayaanka aqalka cad in xiriir toos ah ay yeeshaan maamulka yuhuudda iyo xukuumadda dalka suudaan telefishinka waddanka suudaan ayaa war kooban oo uu baahiyey wuxuu dhinaciisa ku sheegay in si rasmi ah dalka suudaan iyo maamulka yuhuudda ay u yeesheen xiriir toos ah oo dhinaca dhaqaalaha ah benyamin netanyahu dhinaciisa maruu hadlay wuxuu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in dalka suudaan uu ku soo biray dalalka xiriirka tooska ah la sameynaya maamulkiisa yuhuudda ah ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin cabdalle xamduuk ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudaan ee war qoraal ah oo uu soo dhigay barta uu ku leeyahay facebooka wuxuu ku sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda ay rajeynayaan in magaca dalka suudaan ee laga tirtiro liiska waxaa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada oo uu horay ugu daray dalka maraykanka waxaa muuqanaysa dadka aqoon-yahanaduna sheegayaan in qolada gacanta ku haysa talada dalka suudaan ay qaadayaan tallaabo weliba oo ay ku raaligelinayaan maamulka yuhuudda iyo weliba donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka si magaca dalka suudaan looga saaro liiska waxaa loogu yeero dowladaha taageersan argagixisada shacabka dalka suudaan ayaa arrinkan aada uga soo horjeeda waxaana maalmihii tegay dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan shacabka kuwaasoo ay ku diidanayeen in wax xiriir ah lala sameeyo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin si guud shacabka suudaan waxaa lagu tiriyaa shucuubta waddamada caalamka islaamka ku nool kuwooda ugu badan ee taageersanaa qadiyadda muslimiinta filistiin si guud shucuubta muslimiinta ee ku dhaqan waddamada caalamka islaamka tallaabada ay qaaday xukuumadda suudaan way ka hor yimaadeen waxaana sidoo kale saraakiil u hadlay xarakada xamaas ee ka dagaalantay jiida ghaza ay shaaca ka qaadeen inay ka xun yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda suudaan iyagoo sheegay in shacabka suudaan uu weligiisba garab taagnaa qadiyadda muslimiinta filistiin suudaan wuxuu noqonayaa dalkii saddexaad ee carbeed oo si toosa ugu dhawaaqa sanadkan labada kun iyo labaatanka in xiriir toos ah uu la yeeshay maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waxaana kaga sii horeeyey dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn dabcanna dad badan waxay filayaan in dalka suudaan iyo maamulka yuhuudda isdhaafsadaan safaarado iyadoona toddobaadkan gudihiisa magaalada alkhartuum ee caasimada wadanka suudaan ay booqasho ku yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda benyamin netanyahu kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada talaabiib ee caasimada maamulka yuhuudda si toos ahna uga soo degatay garoonka diyaaradaha ee magaalada khartuum